barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina toddobada bisha oktoobar sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halkanina waa washington idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah cabdixaafid cawir ismaaciil
qodobada aan barnaamijka idinku hayno waxaa ka mid ah gabar dhallinyaro ah oo magaalada garowe ka furtay warshad yar oo samaysa caanaha fadhiga ah waxaan sameynaa caano fadhi ah soomaali ahaan laakiin yoogad ama zabaadi carabi hadaa lagu sheego marka caano fadhi fresha sameynaa xarunteena waa garawey waa business hadda furnay waxaa kale oo aad dhegaystayaal maqli doontaan dhallinyaro ku nool baled weyne oo dadaal ugu jirta sidii looga hortagi lahaa fatahaadda uu webiga shabeelle ku sameeyo magaaladaasi heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah mid kastoo jalleecada dumajaadka aad tahay inkastoo la jaarahay inta jaabsan dumarkaba maniga malayn jiray una inaad jecesha cayaarihii iyo qodobo kale oo ayaannu idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida maamulka dowladda trump ayaa sheegtay inuu turkigu dhowaan ka fulin doono ee dagaallo ama uu weerar ku qaadi doono deegaano ku yaalla waqooyiga suuriya tan ayaa waxa ay saameyn ku yeelan doontaa dagaalka ay kula jiraan xoogaga dimuqraadiga ee kurdiyiintu kooxda la baxday dowladda islaamka aqalka cad ayaa sheegay kadib telefoon ay axaddii ku wada hadleen madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump iyo madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan inay isla qaateen inaan askarta maraykanku aanay qayb ka ahaan doonin howlgalkaasi milatari maadaama oo ay jabiyeen xoogagii la baxay dowladda islaamka milatariga suuriya ayaa sheegay inay ciidamada maraykanku ka baxeen deegaanada soohdinta iyaga oo ku eedeeyey maraykanku inaanay fulin mas-uuliyaddii ay ka qaadeen heshiiskii iyaga iyo turkiga dhex maray ee ahaa inay dagaalyahanadu aanay howlo milatari ka fulin xuduudda u dhaxaysa turkiga waa kooxda kurdiyiintuye warbixin ay soo saareen xoogaga kurdiyiintu ayay ku sheegeen inay dhulkooda difaaci doonaan wax kasta oo ay ku qaadato waxaanay ugu baaqeen ciidamada kurdiyiinta carabta iyo dadka reer suuriyaba inay u midoobaan difaaca dalkooda
laba saynis yahan oo u dhashay maraykanka iyo khabiir british ah ayaa maanta ku guulaystay abaalmarinta caalamiga ah ee nobel brice iyaga oo ku mutaystay kadib markii ay faham dheeraad ah kusoo kordhiyeen caafimaadka iyo cilmu nafsiga guddiga bixiya shahaadada nobeelka ayaa isniinta maanta ah sheegay in abaalmarinta caafimaadka ay qaybsan doonaan william kellen greg sminza iyo peter raglife saddexdani saynis yahan ayaa si siman u qaybsan doona kaash dhan sagaal boqol sideed iyo toban kun oo dollarka maraykanka ah guddiga ayaa sheegay in saddexdani nin ay hal abuureen waxna ka bedeleen fahamka aasaasiga ah ee uu aadanaha ka fahamsan yahay kuna aadan sida darajooyinka ogsijiintu u saamayso unugyada nool ee jirka khubarada ayaa sheegaya in ikhtiraacitaankoodu uu wax weyn ka tari karo qaabab cusub oo lagula dagaalami karo dhiigyarida kansarka iyo cudurro kale
duhur wanaagsan akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kastood caalamka ku sugan tihiinba waxa aad dhegaysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada oo isku soo dubriday nuur xasan nuur bukhaari aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil iyo isla nuur ayaana idin daadihinaya aan ku bilaaba ee maryan maxamed cabdulle xoosh oo ku magac dheer maryan yogod waa gabadh dhallinyarada ah oo dalka ku soo kordhisay hal abuur ganacsi waxay magaalada garowe ka samaysay warshad yar oo soo saarta caana fadhiga ama caanaha garoorka ah waxayna ka mid ahay dhallinyaro hal abuurkooda kusoo bandhigay shirkii maalgashiga ee bishii aynu soo dhaafnay lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe haddaba wariyaha v o eda ee gobolka nugaal nuux muuse birjeeb oo magaalada garowe kula kulmay ayaa ugu horeyn maryamo waxa uu weydiiyey waxa ay sameeyaan
asalaamu calaykum aad waa madsanta walaal waa maryan maryan yogad kambani cusub magaalada garowe ka furna waayey waxaan sameynaa caano fadhi ah soomaali ahaan laakiin yogad ama zabaadi carabi hadaa lagu sheego marka caano fadhi fresha sameynaa xarunteena waa garawey waa business hadda furnay magaalada garawey ilaa saddex bilood afar bilood mashruucan socdaa waxaan rajeynaynaa insha allah inuu yani si fican nagu socdo ku najixno waa sanadka
maadaama caanahan fadhiyo awal ee dalka dibaddiisa laga keeni jiray markii aad dadka u soo bandhigteen sidee u soo dhoweeyeen aad iga soo dhaween xaqiiqatan yani maanta iyo shalay iyo doraad saddexdan maalmood waa qaybinaynay caanaha si dadku la qabsadaan for free u qaybinaynay qaar aad u soo dhaweeyeen hadda ka hor suumaakayaasha ku tijaabiyeen bikaas annaga awal saddexdan afarkan bilood waa qaybinayna suumaarketka suumaarket walba garow ku yaala ku qaybinaynay marka qaar waa la qabsadeen qaar walaay ula yaabeen mafaaje ay ku noqotay inaa caano fadhi magaalada garow lagu sameeyo laakiin inta badan majority dadka aad u soo dhaweeyeen fikradaas
marka wax soo saarkiina maalinta aad samaysaan oo kale intuu leegi
xataa mashruuc markuu bilow yahay wax badan ma la soo saaro laakiin waxaan rajeynaynaa insha allah inta hadda soo saarno in ka badan maalin walba soo saarno mashiinahan iyo qalabkeena waa noo yaalaa laakiin just time waxaa loo baahan yahay in mashruuca faafo yani oo si fican loola qabsado
marka mustaqbalka ilaa iyo xaggee yeegsanaysaan hadda garow aa ka bilowdeen weli garow waa joogtaan sax qolo dad waa noola soo xoreen gaalkacyo boosaaso qadho laakiin waxaa sidaan anaga ma rabna hal mar u boodno step step aa u ku rabna wax walba insha allah laakiin puntlandana rabna inaan gaarsiino waa inaad dadkii hadda tusaale ahaan ka soo qaybgalayay investmentka shirka way idiin yimaadeen markay arkeen maxaa u soo baxo
wallahi ajaanib waa noo imaatay soomaali waa noo imaatay xaqiiqatan aad buga heleen aad u cajabiyey
hadda yogartan oo kaleeto oo muxuu ahaa ama caanahan fadhiyo waa caanihii xoolaha ee dalka somaal saxa magaalada garoobay xoolo anaga leenha maaha laakiin dada ka soo qaadanaa dadka xoolaha leh caanaha ka soo qaadanaa laakiin insha allah anagana waan keensananaa xoolo anaga khaas shirkadeena khaas ku ah inaan keensano
waa hagaag taasi waxay ahayd maryan maxamed cabdulaahi xoosh oo ku magac dheer maryan iyagood waxay uu ramaysay wariyaha v o a-da nuux muuse birjeeb halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da balse iminka aynu dhegaysano waa heestii aad ayaan u jibaysanahay waa kuma waa fanaankii caanka ahaa cabdi holand
waxaan joogay wax barashalay wada joogni waayaha waxaan jeesay iyo qalin jahli ciribtirkii waaday waxaan jebay wax barashalay wada joogni waayaha waxaan jeesay iyo qalin jahli ciribtirkii waaday inkastoo jallecada dumajaadka aad tahay inkastoo la jaray inta jaaqsan dumarkaba maniga malayn jiray una inaad i jeceshahay inkastoo jallecada dumarjaadka aad tahay inkastoo la jaray inta jalacsan dumarkaba maniga malayn jirin una inaad i jeceshahay matiraahdidu waan jabay jacayladiiga awgaa matiraadidi jeel huni cadaan ku jidbaysnahay matiraahdidu waan jabay jacayladiiga awgaa matirahdidi jeel hore cadaan ku jidbaysnahay wax subax darmaadaba jaqabsiga ku iman jiray waxaan jaarta soo dhigay meela joogta galabtii waxaan subax jarmaadaba jaqabsiga ku iman jiray waxaan jaarta soo dhigay meela joogta galabtii ikastaanan juuqiyo jawaab adiga kaa helin ikastaanan juuqiyo jawaab adiga kaa helin adiga jilbaysan maa jooji jamaashada ikastaanan juuqiyo jawaab adiga kaa helin kastaanan juuqiyo jawaab adiga kaa helin adiga jilbaysan maa jooji jamaashada atiraahdidu waan jabay waxay laniga ogaa atiraahdi jeel hore cadanku jalbaysnahay atiraahdidu waan jabay waxay laniga ogaa atiraahdeeda jeel hore cadabku jalbaysnahay cadabku jalbaysnahay waxaan joogay wax baraa shalay wada joognay waayahaa waxaan jeesa iyo qalin jahli ciribtirkii waaday waxaan jebay wax baraa shalay wada joognay waayahaa waxaan jeesa iyo qalin jahli ciribtirkii waaday inkastoo jalleecada dumar jaadka aad tahay inkastoo la jaarahay inta jaaqsan dumarkaba maniga malayn jiray una inaad jeceeshahay inkastoo jalleecada dumar jaadka aad tahay inkastoo la jaarahay inta jaaqsan dumarkaba maniga malayn jiray una inaad jeceeshahay matiraahdidu waan jabay waxay ladiga ogaa matirahdidi jeel hore cadanku
matiraahid jeel hore adaan ku jidbaysnahay iyo codka macaan ee fanaanka cabdi holan aanu intaasi kaga gudubno halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a webiga shabeelle ayaa sanad walba marka uu biyo keeno ku fataho dhul isugu jira deegaan iyo beero taasoo sababta khasaaro isugu jira naf iyo maal magaalada beledweyne ayaa ka mid ah meelaha inta badan uu ku fataho webiga qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa hadda wada dadaalo ay uga hortagayaan fatahaado suurtagal ah in webiga uu markale ka geysto magaaladaasi dhallinyarada hawshaasi wada waxaa ka mid ah cabdirashiid farax cabdi oo loo yaqaano dhagacaleen waryaheena magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayuu uga waramay halka ay wax u marayaan
sanadkan gudihiisa ilaa xeata bilooyinka ugu dambeeyey magaalada waxaa ka wadnay olole xeata looga hortagayo fatahaadaha oo mar walba sameeyo webiga shabeelle ee magaalada beledweyne dhexmaro taas aan uga digaynay ama aan ka wacyigelinayna ama aan ka hortegaynaba si dadka masaakiinta danta yar sida barakacyaasha ay dhibaato xoogle ugu soo gaarin webigii maadaama hadda laga cabsi qabo inuu webiga fatahaada sameeyo
marka waxyaabaha aad dadka barakacyaasha u samaysaan si dhibaatooyinka ay uga hortagaan maxaa nooga sheegi kartaa
waa run horta mar walba oo webiga fatahaado waxaa waaya in dadka dhibka mar walba kasoo gaara waa dadka masaakiinta ama dadka kaamka ku jiro dad qofkii waxaasto ama qofkii xayato guryo kale magaalada ku leh sida deegaanada loo barakaco ceel jaalle ama duleedka magaalada tuulooyinka dadkii u kici karo ama aana dhaqaalo haysto u saamaxays inay baxaan way bixi karaan laakiin mar walba waxaan diiradda saarta dadka masaakiinta oo kaamo ku jiro oo mar walba dhibka ugu badan oo gaaro marka waxaan sameynay bilooyinka u dambeysay xayaata wacyigelin oo aan u talagalnay in aan dadka uu sii digno khataraha ka imaan karo hadduu webiga fataho maadaama webiga hadda sida muuqato oo meesha ugu dambeysay uu joogo hadduu maanta iyo cawada oo roob imaadane sida uga fudud oo kusoo bixi karo marka cabsida in webiga uu fatahaad sameeyo intee la eg tahay mar haddii a qiimeyn ku sameyseen webiga biyaha uu wado iyo roobka ka da-aya dalka etoobiya
sida noo la sheegayo tuulooyin dhowra waxato magaalada hoos imaado waxaaba la sheegay in webiga uu qargas- qargoostay Eh, sida magaalooyinkana waxaa laga dareemi karaa buudooyinka ayaa waxaa la cabir ayaa waxaa loo sameeyey haddaba cabirkaas oo gaaro in xayato waqtigii la joogo biibaxada xayato imaan karto la joogo marka markii la fiiriyo webiga siduu hadda xayato u buuxo iyo cabirkii xayato loo sameeyey eh, buundooyinka aad ayay u fududahay inuu webiga si hadduu cawda roob doo inuu soo baxo marka aad iyo aadaan waxaan is leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan haddii laga gaashaaman ama laga hortegin eh, in uu khasaaro badan geysan doono biibaxda
kan dhallinyar ahaan waxaa jirtay eh, webiga carabixin aad ku samayseen horaantii sanadkan eh, gaar ahaan meelaha buundooyinka ah Eh, howlahaasi xaggee ku dambeeyeen ma noqdeen kuwo lagu guulaysto oo ugu yaraan hakin kara in fatahaad uu sameeyo webiga Eh, haddii la fiiriyo eh, sanadkii hadda lasoo dhaafay eh, gugi eh, waa la ogaayay isheegay biyihii maxadkay gaareen iyo cabsida laga qabay biyobaxda Eh, waxaan is dhihi karnaa eh, barnaamijyada aan sameynay ka urur ahaan ama dhallinyaro ahaan eh, waxay qeyb qeyb weyn ka qaadatay in uu sanadkii hadda lasoo dhaafay aan hakad gelino in biyo ay soo baxaan marka eh, howlihii aan wadnay waa isheegay waxaan ku wada weynay eh, sababo dhaqaale aaweed iyo waxaan kaashanno markii aan weynay in aan hakad culeys nagu imaado Eh, waxaan sameynay in aan la fadhiisanno ama aan u tagno maamulka eh, gobolka heer gobol iyo heer degmo aan kala hadalna barnaamijkaas eh, dhallinyar ahaan in xayaata garabna lagu siiyo si aan xayaata aan uga hortagno khataraha biyobaxada ama fatahaadaha magaalada ku sameeyo Eh, nasiib daro eh, wax naga qaado warkeena ama naga hoos qaado markaa weynay oo anigana sababo dhaqaale aageed ayaa waxaan u diiday inaan howlihii wadna shaqada xayaat hakad aan gelino eh, aan u bedelno wacyigelin maadaama aan dhaqaale aan webiga aan kusii qodno ama aan kusii carab bixin qashan bixin aan haysanin inaan wacyigelin u sameyno dadka masaakiinta oo kaamo ku jiro Eh, laakiin ma idinla tahay in eh, baaxadda webiga iyo qarashka uu u baahan yahay eh, darteed maamul iyo urur dhallinyaro aanu shaqo ku lahayn ama awoodooda lahayn oo ay u baahan tahay dowladda dhexe iyo gacan hay-ada samafal ma kula tahay cabdirashiid intaas ay tahay ahaa waa way soo- soo- hadda sidaan noo muuqato aniga marka hadda gelaynay eh, waxaans lahayn waa wax iska yar ama iska fudud ee aad adigu ka samayn kartaan laakiin markii howsha aan gacanta la galnay waxaa noo soo baxday in howshaan iska dhaaf ah anaga qabashadeena xitaa maamulka ay qalqiil gelinayso xayaata baaxadda shaqada intay la eg tahay Eh, laakiin haddii wax la qabto ama ii sheegay wax la qabsado adigu ugu yaraan waxaad samayn kartaa dadaal ayaa samaysay oo waxaatoo lagu kusoo kuusoo horseedayo in indhaha caalamka ama bulsho kale oo danaynayso in barnaamijkan ay khatarahan ama dadka ay sheeg- ay ka hortagaan musiibooyinka imaado inay xeeta kusoo kusoo farageliyaan ama ay ku ay ku- ku- ay kula shaqada kula qabtaan marka anaga dadaaladaas aan sameynay marka aan sameynay dad badan oo xeeta nagu gacan siiye waa aragnay laakiin gacan siintooda ma isma isma lihin way kaafi kartaa shaqada aan wadnay Een, waxaa jirto jaaliyado dad deegaanka ah oo dalka dibaddiisa ku nool hay-ada waxaa jira magaalada ka howlgala Een, isku day ma jiraa oo aad u samayseen ee, sidii dadka aad gacan uga heli laheedeen inay idinku taageeraan hawshan baaxadda leh aad u haysaan dadka magaalada beledweyne Ah, waa jiraan eh, kolley hadda waxyaalaha aan qabanayno sida badan hadda indhaha caalamka kama qabsano ama social media ama xayaata telefishinada caalamka waa laga sii deeyey Eh, sida badanna way u jiidaan eh, waxyaalaha socdo Eh, saasay ji- eh, tahaybo annaga eh, ka dhallinyar ahaan ama kaurur ahaan sidaas ay tahay waxaa jiro kalastare ay iskugu imaadaan ay sheegay hay-adaha ama injooyada magaalada iyo ururada waan ugu qayb galna waa u sheegna waa u jeedin waxyaalaha wadna waxay ayagana way arkeen laakiin ilaa hadda ma arkin wax xayaato kusoo baxay arrinkaas ama xayaato nagala soo qayb qaata marka ee, kan dhallinyar ahaan ee, maxaa ku tilmaami kartaa baaxadda uu deegaanka iyo dadka u geysanayo mar hadduu fataho webiga shabeelle Eh, wallaahi khasaaro horta oo geysta mar walba waa la arkaa tii u dambaysa hadda inta qof uu ku nafuwaayey ama inta qof uu ku barakacay eh, khasaaraha xayaata la ego intuu intuu gaarto waa la- waa la dareemi karaa sida badanna markay wax dhacaan ayay dadka soo gurmadaan laakiin mar markuu hore kahortag ma sameeyaan aniga waxaa qabaa haddii kahortag la sameeyo in webigan oo meelaha ka fataha laga xiro oo meel kanaal loo sameeyo in khasaaraha ay fatahaada ku sameynaya magaalada gudaheeda ay yaraan lahayd laakiin dadka maba u jeedaan oo markay wax imaadaan ama markay xidhacaan ayay sida badan gurmad iyo qarashaad iyo ama lacag bixiyaan
kaasina waxa uu ahaa cabdirashiid faarax cabdi oo loo yaqaano dhagacaleyn wariyahina magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayuu ugu waramayey magaalada beledweyne halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da wararkii cayaaraha nuur xasan nuur ayaa iminka eh, toos ila fadhiya eh, oo isha soo mariyay nuur aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay aan ku bilownay horta shalay aan kaa qosliyay nin maraykanabaa wuxuu igu yidhi en, cayaari baan daawanaya Eh, football buu- kelmadda football buu isticmaalay waa gartay markaasaan idhi eh, ma horyaalkii ingiriiska ayaa daawanaysaa waabana horyaalka waan u xiisay Waa gartay markaasuu yidhi maya football baan daawanaya waa run mar dambe ayaan waxaan fahmay ninku inuu ka wado bahashii halkan lagu cayaari jiray Ha- war horyaalkii baan mooday baan idhi ingiriisku markaasuu yidhi soccer baa xagga laga yidhahdaa football lagama yidhaahdo marka eh, cayaarahaas horta waan u xiisay manchester city shalayto cashar baa loo dhigay say wax u dhaceen Een, cabdixaafid waa mahadsan tahay een, si- waa sidaa sheegtay een, manchester city shalay ciyaar eh, xiise leh ayaa garoonkeeda ay kula ciyaartay een, kooxda wolverhampton waldres oo ka mid ah kooxaha heerdhexaadka ah ee sanadkan cabdixaafid uu laga yaaban yahay marka le- cidina ma filayn in manchester city oo haysatay horyaalnimada eh, xilli ciyaareedka lasoo dhaafay weliba labada sano ee lasoo dhaafay xiriirisay qaaday horyaalka si fiican ciyaartooydoodu is wada fahansan yihiin xitaa oo kuwa isla isla haystaan cayaar isla haystaan oo Mhm.
xitaa kuwa kaydka fadhida ayaa waxaa lagu tilmaami karaa in ay iyagaba qaadi karaan horyaalka si fiican marka wolfis ayaa shalay ka badisoo weliba laba gool iyo eber ayay kaga badisay saacadihii ugu dambeeyey weli tobanka daqiiqo ugu dambeeyey ayaa labada goolba ay keeneen wolfis waxaana u dhaliyey ciyaaryahan adama tarayore oo maaragta ah laacib ka soo jeeda ga- galbeedka afrika marka tobanka daqiiqo ee ugu dambeeyey manchester city waxaa laga dheliyey laba gool oo weerar rogaal celis ah Eh, sababtoo ah Wa- wolverhampton difaac ayay inta badan Ay ku jirtay.
ku jirta labadii fursad ee ay heshana Mhm. waa ka gool- faa'iidaysay gool ayay ku dhaliyeen waa ka naxsatay Aad Aad- xaggay wax ka khaldameen marka ciyaaryahan ciyaar eh, ciyaaryahaniinta manchester city Ha.
say wax ka noqdeen Een, dabcan tababare guardiola uu su-aashaas la weydiiyey waxa uu yidhi si wanaagsan ayaan u ciyaarnay laakiin eh, kubadda cagta waa ma ogtahay waa khalad yar oo aad samaysaa lagaga faa'iidaysan karaa marka labadii khalad ee ay sameeyeen difaacyada ayayna ka faa'iidaysteen een, ciyaartooyda kooxda wolverhampton khaladka ka dhacayna eh, keliya intaas ayay ahayd eh, si- sida ay wax u dhaceenna eh, natiijadaas ayay noqotay marka een, laakiin horyaalka waa bilow een, waa kulankii sideedaad ayuu ahaa cayaaroogada dambe ciyaar waa geli ayaad dambe.
leedahay ha marka manchester city laga yaabay xitaa inay ku guuleysan karto inkastoo lagu dhegan yahay oo ay maaragtay Si kooxdii fiican.
liverpool ahayd si fiican sanadkan liverpool baa usoo socday Hay.
Eh, waa wasaad sheegtay ilaa sideed cayaarood baa la ciyaaray sideedaa eh, la cayaarayba liverpool marna dhinaceeda dhulka lama dhigin sanadkan waa ma sahlan liverpool liverpool boqolkiiba boqol ayay ku bilowda guulo ah horyaalka een, aad iyo aad ayaana loogu saadaalinayaa haddii ay sidan kusii socoto in ay meel uun gaari karto ama ay horyaalka qaadi karto walow weli bilow la joogo oo ciyaarihii maaragtay marka la gaaro january iyo wixii ka dambeeya iyo february ay kooxo badan maaragtay ama ciyaartooyda ee ka dhaawacma ay saameeyaan ama maaragtay isfahamka inta badan kubadda cagta ee horyaalada yurub bilooyinka dambe ay ciyaartooyda si wanaagsan isu Ay- ay- ayaa fahmaan la ogaadaa laakiin halkaas laga ogaada laakiin liverpool dabcan eh, cabdixaafidow kubad wanaagsan ayay ciyaartaa ciyaartooy isfahansan oo sanadka hore kaalinta labaad ka soo galay horyaalka ingiriiska horyaalkii yurubna qaaday eh, champions league ayay wataan Eh, waxaa intaas u dheer taageerayaasha kooxda oo aad iyo aad u raba iyo ciyaartooyda iyo maamulkaba in mar un ay qaadaan horyaalka premier league sababtoo ah waxaa ugu dambeysay wax ka badan een, shan iyo labaatan sano een, horyaalka maaragtay ingiriiska ma aysan ku guuleysan manchester united manchester united lafteeda eh, xaalkoodu ma fiicna xaalkooda ma fiicna weliba dhowrkii sano ee lasoo dhaafayba ma Ahay.
fiicnayn tan iyo markii uu ka tagay tababarahoodii caanka ahaa sir alex ferguson manchester united eh, waa liidatay dhowr tababare ayaa ka dambeeyey tababarahaas midkoodna meel wanaagsan ma uusan gaarsiin waxaa ugu roonaayo jose mourinho oo aad taqaano ah mid, mid ka mid ah tababarayaasha ugu wanaagsan oo koobka la yidhaahdo europa league oo ah tartanka labaad ee ugu qaalisan yurub u qaaday mar si fiican Ah, laakiin hadda waxay ku jirtaa kaalinta maaragta laba iyo tobnaad saddexdii sano ee lasoo dhaafay ama afartii sano ee lasoo dhaafay kaalimaha lixaad shanaad afraad ayay imaanayeen inkastoo ay u badnaayeen labadii sano ee lasoo dhaafay booska lixaad laakiin hadda hoos ayayba usii daadegeen marka xaalkooda ma wanaagsana eh, waxaana loo aanaynayaa ciyaartoyda qaar ka mid ah oo aanan u qalmin kooxda En, eh, iyo maaragtay eh, badbeddelitaanka tababaraha marka waxay la tahay haddii fursad la siiyo tababaraha hadda layliya ee oo ahaa eh, tababare dhalinyaro ah horeyna ugu soo ciyaaray manchester ciyaartoodii hore ah in uu wax uun ka bedeli karo marka fursad ay ayaan isdhihi lahaa ayay u baahan tahay kooxda waa tahay eh, kooxda en, eh, eh, hadda inagoo eegi doonaa eh, cayaaraha talyaaniga horyaalka ingiriiska aad baad soomaalida u jeceshay lakin talyaaniga laftood ah, cay- cayaaraha eh, kooxahan talyaanigu ma sahlana laakiin mm, horyaalka ingiriiska kooxee ugu cadcad baad isleedahay nurow horyaalka ingiriiska liverpool iyo manchester city ayaa ugu cadcad en, waxaa ku soo xigi karta en, tottenham inkastoo maalmahan laga badinaya laakiin waa koox diyaarsan en, ciyaartooy muddo isla ciyaaraya ayaa maaragtay u- ayay wataan arsenal ayaa sanadkan iyana ka mid ah kooxaha wanaagsan sababtoo ah kaalinta saddexaad ayay hadda ku jirtaa chelsea oo uu frank lambert oo ahaa ciyaartooy dhowaan uun kooxda ka tagayo si fiican maaragtay koorsooyin tababaranimo soo qaatay ayaa kooxda loo dhiibay En, dhalinyaro uu maaragtay Fresh ah oo- fresh ah ayuu wataa oo isna- fiican.
isna ha waa- waa- waxaa laga yaabaa inuu meel wanaagsan gaarsiiyo marka ciyaarihii xaddii kale xaddii dhacay ee ingiriiska haddii aan in yar dul maro ee ingiriiska kale arsenal hal iyo bar ayay kaga badisay bournemouth ee chelsea afar iyo hal ayay ku garaacday southampton newcastlena manchester united tii hadda aan ka sheekeynaynay ayay hal iyo bar uga Ay, badiyeen hal iyo eber laga badisay. waa hagaag Eh, talyaaniga haddii aanu nimaadno inter iyo uventus ayaa iyaguna eh, fooda istaray cayaar aad u xiiso badan bay ahayd Ah, nuurow garoonkiina waa la buuxiyey xiisadaa gaarka amaha cayaarta u yeelay ciyaartan waxaa lagu tilmaamay tii ugu maaragta daawashada badneyd dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waxaa kale ay noqotay ciyaartii ugu dakhliga badneyd ee horyaalka talyaaniga lacag laga soo xareeyay garoonka iyo xuquuqda tviyada iyo sababtoo ah yuventus sideedii sano ee lasoo dhaafay iyada ayaa horyaalka qaadaysay laakiin inter ayaa sanadkan waxa ay wadataa macallinka iyo caanka ah conte oo guulaha maaragtay ku caanbaxay Eh, horyaalka talyaaniga sideed kulan oo la ciyaar toddoba kulan oo la ciyaaray lix ayuu badiyey marka laga reebo kulankii xalay isagaana horyaalka hogaaminaya laakiin guuldarada xalay qabsatay darteed oo yuve kaga badisay darteed ayaa horyaalkii hogaankiisii lagala wareegay oo yuventus ayaa hadda la wareegtay laakiin inter sanadkan waxaa la dhihi karaa iyada ayaa la loomlami karta yuventus oo xitaa waa ay qaadi kartaa horyaalka haddii ay sidan ku socoto wararkii ciyaaraha dhegaystayaal waa nagintaas
nuur xasan eh, nuur aad ayuu mahadsan yahay nala socodsiinaya warkii cayaaraha bal iminkana dhinacii heesa haddaynu eegno waa heestii ashqaraar aamine dhool iyo fu'aad cadde
waad i dhaaftaya maalintii dhoweyd kuma dhimi waxbe waad dhaadantee adoon dhaawac qabin kadib hawyeeraanine waad i dhaaftaya maalintii dhoweyd kuma dhimi waxbe waad dhaalantee adoon dhaawac qabin dib hawyeeraanine hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuuftiyo oy dhamee warka hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuuftiyo oy dhamee warka kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanke kamara miyaan kugu dhega kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanke kamara miyaan kugu dhega
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkii duhurnimo ee dhallinyarada nuur xasan nuur ayaa isku soo dabariday aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa la soo jeedinaya tan iyo kulanti dambe waxaanu iskaga tegaynaa heestaasi ashqaraar aamina dhool iyo fu'aad cadde sidaas iyo nabadgelyo igu dhagtaho igu dhiriiranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhudhiga dhigte waad igu dhantaho igu dhereeranto idhalaali